heshiiskan oo ah mid socon doona muddo toban sano ah ayay dowladda itoobiya soo dhoweysay haddaba si aan wax uga ogaano qodobada heshiiska iyo faahfaahinta la xidhiidha waxaa arrimahaasi laantan af soomaaliga ee v o e da uga waramay xasan ciise oo ah saxafi ka howlgala warbaahinta itoobiya heshiiska ay kala saxeixdeen etoobiya iyo sharikadda d b weld layidhaahdo ee imaaraadku ay leeyihiin waa heshiis ku kacaya lacag aada u fara badan oo gaadhaysa ilaa iyo hal bilyan oo dollar taas oo lagu maalgelinayo berberi corridor islamarkaasina lagu sameynayo waddo laami ah oo highway ah taas oo ka imaneysa berbera soo gaadhaysa wajaale waxaa kaloo mashruuca ku jira in kolka xagga etoobiya loosoo tallaabo laga sameeyo bakhaaro waaweyn meelo deked qalalan oo kale sideedii oo kale oo lagu kaydiyo konteynerada iyo qalabka alaabaha waaweyn ay ku jiraan ayna u dhan yihiin dhammaan kaabayaashii ama infrastructureka waxyaabihii la odhanayay oo la adeegsanayo technolojiyadii ugu dambeysay la adeegsanayo islamarkaasina lagu kaydin karo wixii maaragtay alaabooyin ama qalaba kasoo dega dekeda ka yimaada ee xagga etoobiyada kale maaragtay la gaarsiinayo waxaa sidoo kale ku jira heshiiska maaragtay isfahamka ay kala saxeixdeen labada dhinac in badeecadaha etoobiya iyadu ay iyaduna ay dhoofinayso ay sidoo kale lagu kaydiyo meelaha dekeda qalalan ee la dhigayo iyo dekeda berbere iyo maraakiibtii ka qaadi lahayd halkaaba marka mashruucu waxa uu soconayaa ilaa iyo maaragtay muddo toban sanadooda ayuu soconayaa d b well waxa ay iyadu ballan qaaday in ay wejiga hore ay maalgelinayso oo ay dekeda berbera afar boqol iyo labayo afartan milyan lacaga ee ay gelinayso islamarkaasina ilaa kun mitir qiyaas gaadhaysa ay ku darayso dekeda berbera oo qalab casriana ay markaas keenayso marka waa mashruuc ballaadhan oo la rabo in guud ahaan etoobiya keliya maahe bariga africa inay ka faa'iidaan oo ganacsiga etoobiya ay la leedahay caalamka intiisa kale uu isku xidho waxaa dhinaca etoobiya u saxeixday wasiirka gaadiidka magawata oo ah wasiirka gaadiidka halka sharikada d b welna wuu u saxeixay suldaan axmed bin suleyman oo ah agaasimaha guud ee sharikadaha d b weld isagoo ah labadoodubana waxay sheegeen sida ay ugu faraxsan yihiin inay heshiis ganacsi oo intaa la eg ay wada galaan sidii ay badeecadahooga iyo alaabtoodu adduunka daafihiisa kala duwan ay u gaari lahayd khubarada dhaqaalaha iyo siyaasadda ayaa tilmaamaya in heshiiskan uu saameyn ku yeelan doono dhaqaalaha geeska afrika islamarkaana uu ka qayb qaadan doono xoojinta amniga gobolka sida uu faahfaahinayo cabdiraxmaan maxamed oo ah khabiir ka faallooda arrimaha geeska afrika kuna sugan dalkan maraykanka mashruucan kolleyba faa'iido weyn buu usoo wadaa mantaqada geeska africa eimkan wuxuu saaran yahay ama ujeedada ugu weyn waxaa weyaan sida loogu faa'iideysan lahaa boorkan caalamiga ah ee magaalada berbera ka furan oo etoobiya aadka ugu dhow oo waxyaalo badan etoobiya iyo mantaqadaba ka bedeli doono waxay dhisayaan xerooyin konteynerada warehowsyo oo dad badan shaqo laga siin doono istooro badan meelo badan oo wax lagu keydsado xagga ubaxa agga xagga khudaarta iyo bunka ayaa ugu weyn waxyaalaha badan ee etoobiya dhoofisa halkaasaa lagu kaydin doonaa si fududna waxaa loogu qaadi doonaa dhinaca berbera iyo mandaqada oo dhan talabaad waxaa weeyaan infrastructionka waxaa ka mid ah jidad aad qualitygooda u sareeyo ama tayadooda aada u sareeyaan halka laga dhisayay etoobiya gudaheeda ah saldhigan cusub ama meeshan lagu kaydin doono alaabta ta kale heshiiskan waxaan filayaa inuu dhinaca ammaanka ah aada loogu faa'iidi doono waayo mandaqado iyo zoonkaasba eryadaas waxaa weyaan eryan ugu naqaano dagaalo iyo dhibaatooyin badan laakiin markii la abuuro dhaqaale intaas la eg iyo shaqooyin intaas la eg dadka degan dadka degaanka marka loo abuuro qof walba wuxuu eegan doonaa dantiisa iyo siduu wax uu doonayo taas waa mid dowladda imaaraadka oo saameyn weyn ku leh xagga siyaasadda iyo dhaqaalaha geeska afrikana markay maalgelin intaas le ku samayso waxay ka shaqayn doontaa deganaanshaha iyo xasiloonida mantaqada d b wold ayaa iyadu ah shirkad laga leeyahay imaaradda dubay ee ka midka ah iskutega imaaraadka carabta waxaanay ka mid tahay shirkadaha ugu waaweyn caalamka ee maamulo dekado caalami ah